aada iyo aad ayaad umahadsantihiin waa marka hore waxaan aada u taageerayaa dhegaystayaashiina dunida dacaladeeda ku kala nool waxaan aada u soo dhaweynayaa ansixintii la ansixiyey ra-iisul wasaare xamse cabdi bare oo runtii ah nin aqoon-yahan oo karti leh oo la ansixiyey maanto ay tahay bisha juun shan iyo labaatan sanadkan labada kun iyo labaiyo labaatanka runtii ansixin aqlabiyad leh oo hal diidma xitaa ayna ku jirin ayaa lagu ansixiyey taasi waxay kutusaysaa ummada soomaaliyeed siday ugu hanweyn tahay waxay kutusaysaa ummada soomaaliyeed siday u baahan tahay ruux soo celiya sharafkii iyo qarannimadii ummada soomaaliyeed soo celiya inay u baahan tahay waxay kutusaysaa ummada soomaaliyeed inay u baahan tahay ruux ka shaqeeya maslaxadooda waxay kutusaysaa ummada soomaaliyeed inay u baahan tahay meesha maanta aynu joogno ruux ka ambaqaada oo u horseeda horumar iyo barwaaqo iyo baraare u horseeda inay u baahan tahay runtii ra-isul wasaaraha waxa u yaala waxa u yaala shaqo aada u culus baa u taalla waa marka hore waxa u taalla inuu soo dhisay dowlad taya leh oo dad aqoon lihi ay ku jiraan oo soomaalidoo dhan ay iska dhex arkayso matalabaade waxaa loo fadhiya cadafka taabanaysa ummada soomaaliyeed meel kastoo joogtana waa looga fadhiyaa lata saddexaada waxaa looga fadhiyaa inuu caalamka sharafkii iyo maaragtay karaamadii ummada soomaaliyeed kulahayd caalamku inuu soo celiyana waa looga fadhiyaa waata kale waxaa looga fadhiyaa inuu soo celiyo dhismayaashii kaabayaasha dowladeed ee ummada soomaaliyeed ay ku faani jirtay inuu soo celiyaa laga rabaa waata saddexaad waxaa laga rabaa shaqo abuur inuu sameeyo oo dadka shaqala-aantu haysta dhalinyarada ah jiilalka ayagu maaragtay badaha ku baaba'aya ee maaragtay ee tahriibaya ee kuwa jooga ee shaqala-aantooda inuu u sameeyo shaqo abuur runtii waa ninaan aada ugu kalsoonahay aqoontiisa iyo kartidiisa waa shaksi ka soo bixi kara waxaasoo dhan aada iyo aad baan ata ugu faraxsanahay maanta inay baarlamaanku ansixiyaan howlahaasoo dhan baa u yaala allaha u fududeeyo waxaan allaha awoodala ka baryanaa inuu ku garabgalo shaqada iyo miisaanka culus ee ummadda uu qaaday inuu ku garabgalo waa gartay mudan xasan karate aqoon intee la eg ayaad ra-iisul wasaare xamse cabdibare aad u leedahay
runtii xamse cabdi bare waxa weeyaan waa waa muwaadin soomaaliyeed oo kasoo jeeda jubbaland kasoo jeeda oo aanu reer jubbaland isku nahay waa dadkii soo aasaasay dallada waxbarashada soddonkii sano ee ugu dambeeyey iyagu maaragtay ummadaas ka kabayay aqoontii si ayna u lumin oo maaragtay usoo dhabar adeegay waa nin laga garan karo shaqadiisa iyo sida soomaalida ay u taageerayso hanka laga qaba ay aada u weyn tahay
waa gartay marka daladihii waxbarashada ee dalka ka jiray miyuu aasaas ku lahaa oo wax uu ka soo aasaasay
xaruntii jaamacaduhu macalin ka soo noqday oo dadkii isagu micnihii maarta u dhabar adeygay soddonkaa sane ee dadku burburka ay ku jireen u dhabar adeygay maarta daladihii waxbarashada iyo aqoonto dhanna lugbuu ku lahaa
maadaama dowladda federaalka ay ku dhisan tahay afar dhibic shan wax qaybsiga ama awood awood qaybsiga ee beelaha soomaaliyeed marka maxaa talo ah oo ra-iisul wasaaruhu aada siin lahayd
runtii waxaan siin lahaa waa marka hore horta soomaali waxay u baahan tahay waa cadaalad cadaalad unbaana ummadda wada deeqda marka inuu si siman ummadda uu wax ugu qaybiyo midaasna kama uu gedmanayo oo runtii ma aha ninka gedmanaya inuu ummadda u cadaalad falo baawar sheerinkana inuu ummadda si wanaagsan maartay ugu maartay miisaano inuu la shaqeeyo madaxweynaha isaga soo doortay madaxweynaha soo doortay ee u magacaabay ra-iisul wasaarada ee baarlamaanka ay ka ka shaqeeyaanna si wanaagsan inay u wada shaqeeyaan sababtoo dad wada shaqaynaya ayaa wax wada qaban karaa
waa tahay marka afariinta ugu dambaysa ee ra-iisul wasaaraha hawada aad u marinayso maxay tahay maadaama codkii aqlabiyadda golaha shacabka uu ka helay madaxweynuhuna uu kula dardaarmay inuu soo dhiso xukuumad taya leh
fariinta u diraya waxa weeyaan kolley waa bannaankay taallaa fariintu wax labalabalaynaya ma aha mudana ra-iisul wasaare ummadii way maarka aqlabiyad buuxda ayay ku siisay meesha maanta ay taallana waad arkaysaa halka tallaabada adigu aad qaadday ummadaas aad u qaaddo ee horumarka ah ee cadaalada ah ee sinaanta ah ayaa ummadaa wax u qabanaysa fariintaasaan u furayaa marka waxaan kuula talinayaa inuu maaragtay dhinaca cadaalada wax walba ka fiiriyo in soomaalidu waa mid oo soomaalidu maaragtay ayagoo dhan baa dawooda dhashay oo walaalo ama ducad kastoo kaga nool yihiin in maaragtay loo caadin faro baan maaragtay aan usoo jeedin lahaa